الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كراهة تنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء aadaakani baabu karaahati tanafusi wuxuu u baabaysan yahay neefsii la neefsado fii nafsi linaa'i marka wax la cabayo weelka dhexdiisa in lagu neefsado taasi karaahadeedii ay karaaho ahayd waistixbaabi tanafusi iyo neefsi sunanimadkii halaatan saddex goor la neefsado khaarij alinaa'i weelka dabadiisa oo macnuhu waxa weeye laba qaybood buu imika tarjamadu ka kooban tahay midi intan uu afka ku hayo inuu ku neefsado oo uu neefsado taa karaahadeedi iyo nahyi baana inoogu soo socda qaybta labaad ee tarjamaduna ruuxu hadduu dee mar markuu xoogaa biyii qurquriyo ama caani ama wixii uu cabayey intaa uu ku qancayo oon u baahnayn inuu ku noqdo dee iyada waxba saddex iyo laba iyo wax lo la odhanayo ha neefsadee ma jirto laakiin ruuxii doonayay dee qadar aan mar keliya adigu inuu xoogaa kaba cabo markaas ayaa waxa ay sunnuhu yahay inuu dee intuu markuu xoogaa cabee uu baahdo neefsi afkii uu kaba fogeeyuu neefsado dabadeedna uu ku noqdo intii uu ka cabayey markuu kaba cabo hadduu neefsi u baahdo inuu iska fogeeyuu neefsado waa mar labaad dabadeedna uu ku noqdo dee marka saddexaad kolley daruur ahaan waa shay isaga imanayo markaa dabadeed waa markaa laakiin weelka dhexdiisu inaanu kuba neefsan bal taasba wey kole axaadiisna way noo iman doontaa bidn اllahi taعaalى xadaثana بن abi cmara qaala xadaثana الثaqafiyu can ayuba can yaxya bni abi kaثiiri can cabdillaahi bni abi qataadata can abihi ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam dadku waa dadkeennii hore wuxuu yihi markaas abu qataada yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh nahaa uu nahiyey an yutanafasa in lagu neefsado fi linaa'i weelka dhexdiisa in lagu neefsado waa markaa la cabayo afka uu ku hayo inuu neefsado taas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u nahiyey kolley dee shareecadeennu waa wixii dee masaalixdeennii adduunyaya tii aakhiraba waa waxay inoogu xasilayso oo wixii wanaag inoogu sugnaay oo dhan adduunya aakhirabana shareecadu way inoogu yeedhaysaa wixii dhiba inoogu sugnayd adduunya aakhirabana waa taa inoo diideysa marka waa akhlaaqdii fiicnayd makaarimtii bal dee sii habboonayd weeye san oo weelka dhexdiisa intaa uu ruuxu cabayay inaanu ku neefsan waa nahyi marka waxay kolley culimmadu kuba cileeyaan waxaa dhici kartaba dee nafaskan iyo neefta ruuxan cabaya kale waxaa dhici kartaba in isagii aw ama afkiisii bedelo yahay ama raayaxadii adigu kaba soo baxaysay calooshiisi iyo bukhaarkaasi wax bedelanba yahay oo neefsigani uu wixii sharaabkii intuu gaadho uu bedelo taas baa dhici karta in neefsiga nafteeda ay wax soo raacaan ama busaaqiyo wuxuun ay sooba raacaan taasna waa shay muxtamila marka oo dee hadhow ciddii ugaba dambaynaysay wixii ay kaba yaqiiqsooto waana dee dabiicadii dadka taasi haddaba markaa waxa ay tahay waa iyadoo ama salaamo sixadii la dhowrayo lana dhowrayo ciddii kale la wanaagsanaysay isaga haddii ay cidila cabayso waxaanoo dee uu yahay waxaanu isagii un kuba koobnayn in aan lagu neefsan weelka dhexdiisa bal taasi waa qaybtii hore وxadثna qتيبة بن سعيid وأبوبكر بن أbي شhيبة qال xadثna وkيع عن عزرة بن ثابت الأنصاaري عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس عزرة بن ثابت isaga kitaabka hore waan u soo maray o waa nin dee koley ثiqة ahaa xadيiث badna oo أنصاar saabay noo taimaka cabdاللahi بن يزيد الkhadmi صaxaabigaas baana u awow ahaa xagga hooye ugaba awow ahaa oo waa nin taabiciyo yar bal صaab markaa la eego hiqo ah ama smaamة بn cabdاللahi بn anas waa suurtagal caawa inay noogu horeyso kolley waayo axaadiidiisu kitaabkan aad bay ugu yar tahay bukhaari baa xadiiثuu soo celceliyo xadiidkii asnaanta adigu marka la eego sekada geela iyo kuwa kaleba ee anas ibnu malik uu warinaye dee rasuulka ilaahay dee sadaqadii uu qorayba ahayd taas baaba xadiidka dariiqiisiya waa uu kuba wariyaa bukhaari oo nin labada saxiix ba inooguba sugan anas ibnu malikna waa awowgii waana taabici isaguna dabaqadii zuhriya ah oo ama raabico kaba mid iyo dabiqada qataada iyo xaafid wuxuu kaba dhiga nin saduuqa inuu yahay laakiin aimo kala duwan oo axmed iyo ay kaba mid yihiin baa tawhiiqiyo bal ninku waxaan filaya heerkaa xaafid dhigay waaba kaba sareeya kole xadiidkana waa leeyahay wuxuu uhi sma markaa can anasin ana rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulki ilaahay kaana wuxuu ahaa yatanafasu mid neefsada fi linaai waa fi markaa fi fi xaalati shurbi min alinaa waa intaa uu weelka kaba cabayo ee uu wax cabayo waa neefsan jiray halaatan saddex goor labada xadiid si aanay noqon laba dee iska hor imanaya taa hore naha an yutanafasa fi linaa bay ahayd kana yatanafasu fi lcinaaye laakiin kan maxay tahay waana sii tarjamadu in karaahati tanafusi fi linaa waa xadiidka hore waistixbaabi tanafusi halaatan khaarij alinaana waa xadiidkan dambe ee markaa maxaan odhanaynaa kaana wuxuu ahaa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yatanafasu mid neefsada fi linaai ay fii xaalati shurbi min alinaa inta uu weelka ka cabayo wuxuu ku neefsan jiray halaatan saddex gooroo dee khaarij alina ah oo marka hore intuu neefsado waxoogaa cabo ayuu iska fogeyn jira u neefsan jiray mar labaad dee iyo marka saddexaad haddee bal matalan saddexaas buu intaa uu cabayo goor buu neefsan jiray maaha fii daakhili linaa buu ku neefsan jiray waa kaa inoo diiday waa kaa inagaba nahiyey ee waxa weeyaan waa intaa uu cabayo kole axaadiid kala duwanna way kuba timi in rasuulka ilaahay ku yidhi mar keliya uun intaas kuma oonbaxayo ama kuma suu kaba cabiray kama cokonaanayo mar keliya waxoogaa cabo uun markaasuu ku yidhi haddaba weeye weelkii afkaaga kaba durki oo dee markaad neefsato dabadeed kuba noqon xadiidu xaafidilaa sanadkiisuna xoog buu leeyahayna wuxuu kuba yimi markay xaaladu tan tahay waa sida dee akmalka ah ama afdalka ah ee iyadoo uu matalan markaa hore bisinkii uu laba imanayo waa ti aynu soo maray markaa uu afkiisa ka fogeeyena xamdigii buu laba iman haddana bisinkiibuu kuba noqon xamdigii waa adigu ujeedadu markastuu wixii afkiisa kaba durkiyabana ilaahay buu kuba xamdiyey haddana markuu ku laamayo bisinkii buu laba iman waa xaalo akmala walow dee dawaahirka axaadiida qaarkoodna wax taa ka khaasno ah dee marka ugu horreeya marka ugu dambeeya aan kaba faa'iidaysanayno bal waxaan lenahay hadduu taa laba yimaadana kolle xadiid waa ku soo arooray waana aad bay u fiican tahay waayo dee ajrigii unbaa u badnaanayo shukrigii uu rabbi subxaana watacaala nicmadan uguwa shukriyey taasunbaa u badnaanaysa hadduu marka ugu horeeye marka ugu dambeeya kuba kaaftoomayna waa sharbo keliya oo wada socotee iyadna baasi kuma sugna ee macnuhu waxa weeye labada xadiidkas kama hor imanayaana macnuhu kaa weeye xadaثna yaحyى بن yaحyى qal aخbarana cabdالwariث بن سacيidi xا وxadaثna شhaybاn بن فaruka qal xadaثna cabdالwariث عan abي cusاam عan أنasi qal أنah qاal kana rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم yتنfس في الشhراaب ثaلاثا waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay duruqdiisii iyo riwaayaadkiisii mid kaba mid ah laba dariiq oo ninkan abu cusaam la yidhaah ku sugan yahayna midna waa kan inoo mid kalena uu kasii dambeeya bal intaynaan laftiga xadiidka gaadhin waxaa xadiidka inoogu sugan oo anas kaba warinaya abu cusaam ninkaa imika dee intaasuun laynoogu gaabsaday sanadka intaasuuna inooguba sugan tahay waana nin inagu cusub oo hore aynaan usoo arag oo waxa weeya waana ninkaa taabiciga ah waana taabici yaroo dee anas aad buu u cibriyey boqol buu dhaafay sagaashankii hijirada dabadeed buu dhintay dad markaa dee waxa weeyaan isagoo midhar isaga iyo malaa midhar kale un saxaabadii ay kaba soo nool ay ka nool yihiin bay dadkii waktigaas dee yaryaraaba ay la kulmeen ay soo gaadheen ay taabiciin kuba noqdeen iyadoo saxaabada badankoodu ay dhammaadeen oo bal dad taabiciin ahaa aanay waktigaa nooleynba oo taabiciintii waaweyneydba marka waa nin sikaaru taabiciina hortan waxaa igu sugan sharaxa imaam nawwi raximah اllahu tacaala isagoo yihi ismu abi cusaamin khaalid bnu abi cubaydin abu cusaam kan waxaa la yidhaahaa khaalid ibnu abi cubayd kolley waxaan filayaa un abidu inay zaa'ido tahay kitaabkeennan ay ziyaado ku tahay dabcada oo dee in halkan arinku uu noqdo khaalid ibnu cubaydun waayo hadday tahay kutubtii taraajimta iyo kayrkoodba ee magaca inoogu sugani waa khaalid ibnu cubayd eh dee anugu xasba idilaacii abi cubayd maan arag cid taas usoo dhigatay taas iyada waa mida waxaan leeyahay waa kolle waa dabcada kitaabkan nuskadayda horta waa siday tahay abidu ziyaadun bay noqonaysaa wax kale ma noqonayso bal markaa khaalid ibnu cubayd baa magaci noqday horta ninkan nin waa ninkan halkan unbuu muslim kaga sugan yahay meel kale kagama sugnaa sheekuna khaalid ibnu cubayd baa la yidhaahaa buu yidhi kollayna waxaaba barhkood ay leeyihiin laba nin baa meesha oo labadaba abu cusaam iyo la yidhaah baa jira midi waa ninka khaalid ibnu cubayd ilcataki la yidhaaho waa nin bal matalan taas weeye oo marwo markii dambe degay oo waxa weeye de anas ha kaba wariye laakiin cabdullaahi ibnu bureyde iyana wax kaba wariya ibnu mubaarak iyana ay laba kulmeen taas ninkaa magaca waa la yidhaah nin kaloo kunyadiisanuun ay iyagu usoo naqliyeen barhkoodna ay yidhaaheen magaciisa thumaama la yidhaahaa oo ninkaa abu cusaam la yidhaahaana waa jira labadoodu marka la eego xagga dabaqa ahaan waa isla dabaqo bukhaari baa waxaa ka dhacay kitaabkiisa taariikhda inuu kaba cabiray abu cusaamin intuu dhigtay ayuu hi wuxuu ka wariyaa khaalid ibnu cubayd nin la yidhaaho waa taariikhdiisa marka abu xaatim iyo abu zurca iyo waxay leeyihin may arrintu sidaa bukhaari yidhi ma aha ee abu cusaamkanba waa khaalid ibnu cubaydka halka labada u dee laba nin oo kale warinaya ay taariikhda bukhaari dhacday horta isaga weeye bal markaa waxaan leenahay laba abu cusaam baa meeshii inoo jira labada abu cusaam mid kunyadiisunbay kuba kaaftoomeen barhkoodna magaciisa sumaamay yidhaaheen waana nin taabiciintii yaryarayd kaba mid ah waxaanay leeyihin waa ninkan kitaabka muslim iyo bacda asxaabi sunan kutubtooda ku sugan ee xadiidkan warinaya waa ninka abu cusaam oo magaciisana laba yidhi barhkood yidhaaheen sumaama la yidhaahaa waana ninka anas ka warinaya waana ninkan cabdulwaris iyo qoladii reer basra riwaayada inoo dambaysana hishaam udasawaaye ayaa kaba warinaya ninkaasi waa mid xafnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa isagu kolleyna muslim halkanuu ku leeyahy ninka labaadna waa ninka khaalid ibnu cubayd la yidhaaha alcataki en leenahay markii dambe marwo ayuu degay waana nin bal matalan marka la eego cabdullaahi ibnu mubaarak iyo ay la kulmeen xasanulbasri iyo cabdullahi ibnu bureyde iyo anas iyana wax ka wariya ninka khaalid ibnu cubayd ah matalan la yidhaahee marwo degay gees marka la eego de waa nin waktigiisii malaa culimo ahaa culimadu ay qadarin jireen oo imaamusi jireen oo ibnu mubaarak bay kaba soo naqliyaan inuu markaa uu fuulo ay dhici karaysay kolkol inuu marada uhagaajiye oo markaa uu daabadiisa fuulo laakiin xadiid ahaan marka la eego waxay leeyihin waa nin matruuka aada u daciifa ama uu isagoo ibnu xibaan geeli gaadhsiiyeyba inuu waxyaalo mawduuca warinayo ninkaas haddaba khaalid ibnu cubayd la yidhaha kitaabka ibnu maaja buu xadiid keliya ku leeyo daabada soo bixitaankeedii halkay ka soo baxaysaa wax kale ma laha waa kitaabka ibnu maaja un kutubta kalena kuma sugna markaa waxaan leenahay ibnu cadi imaamkaas baa labadooda isu geeyey bukhaarina hadalkaasaa kaba dhacay oo isaga labadoodu isku mid kaba dhigee laakiin abu axmed filkuna iyo waa xaakimka weyn maa xaakim labada xaakimka saaxib musari waa sheekhiisa iyo waana siday raajax yeeleen ibnu xajar iyo kayrkiiba ay raajax yeelayaan dee dahabi iyo mayamiziye waxay leeyiin may labay kala yiin abu cusaamkan muslim inoogu sugan waa kaa magaciisa sumaamo barhkood usoo naqliyeen waa ninkaasoo dee muslimna xadiidkan kuba leh bacda asxaabi sunanna waa ku sugan yahi ama khaalid ibnu cubayd ninka la yidhaaho maaha waa labay kala yihin waa ninkaa tirmidi m ibnu maaja un kitaabkiisa ku sugan waana nin matruuka nin aada u daciifa sida kale jalaalo kale haba lahaado iyo xurmayn kale iyo dee bal jaanibkaase laakiin xagga kitaabka muslimna shaqo kuma laha bal dee kitaabka ibnu maajahu siduu xaafid ka cabiro meel keliya uu kagaba leeyahay mooye kolleyna in hadalka xaafid iyo kayrkii markay umuuraha bukhaari iyo qolooyinka rag badan baa soo gala meesha muslim iyo de ibnu cadi iyo abu axmed alxaakim iyo abu zurca iyo abu xaatim intuba kalaamiyay wada leeyihiin bal hadaladooda caynkaasida tahdiib tahdiib markuu khaalid ibnu cubayd joogana wuu soo sheegaa haddana abu cisaam marka kunyada kitaabka akhirkiisana uu sheegaa lakiin maxay raajax yeeleen waxaa le markaa bal waxaan leenahay khaalid ibnu cubayd nin kitaabka inooga sugan maaha ninkaasna maaha ee waa ninkan kale abu cisaam la idhaaho ee reer basra waana ninkan anas inoogaba warinaya waa ninkana raggii reer basra cabdilwarit iyo hishaam iyana waa reer basra xadiidkana muslim buu kuba leeyey ninkaa la simana maayo ninkan xagga xadiid ahaan dee kaba xoog badan oo dee ninkaa maqbuulka oo xaafid kaba cabiray ama ninkan kale matruuk buu kaba cabiray bal arrinka yar jira taasba weeye hadalka imaam nawowina kolley dee bukhaariba hadalkiisaas iyo in marka la eega ibnu cadi kitaabkiisan kamil waxa weeyaan arrinkaas oo isagu labada nin uu isku mid kaba dhigay iyo umuurahaasaa jiro dee salaf buu uleeyahay waxaan ama cid bal matalan hadalkiisan ugaba horeysay ayaa jirtaba oo markaa waaba dee aimadii waaweyneeda xadiidka barhkood ishkaalkaasi ama labsiga caynkaasi uu jiraa bal ninku waa kaas baan leenahay abu cisaam ama xadiidkii can anasin qaala kaana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yatanafasu mid neefsada fii sharaabi ay fii xaali shurbihi min alinaa intaa uu weelka wax ka cabayo dee weelka dhexdiisa maahae waa kan dadkaba u diido isaguna taasuu fulinaya talaatan saddex goor oo yaquulu waxaanuu odhanayay inahu shurbiga caynkana cabitaankaa ruuxi dee uu neefneefsaday markaa uu biyocabi caanacabiya dee in yaroo uu waxoogaa qurquriyey aanu ku kaaftoomahayn weeye hadduu mar keliya intaasuu ku kaaftoomayo uma baahno dee weelkii wau iskaba fogeeyey khaarij alinana waa ku neefsaday kumana noqonayo ee waa markuu doonayay inuu sii wado cabitaankiisa inahu cabitaanka saa dee kolba loo neefsaday ayaa arwa cokanaysiin badan oo dhaqso ayuu ruuxu ugu oonbaxayaaba kan kale uu qurqurinayo israaciyo inuu hadduu doono weelkii kuba dhex neefsa waxa dhici kartaba waxaan mutataabiciin ama de ay inuu ku saxdaa waayo iman karaan kolkol marad kale inuuguba yimaado waxaan dee si xoogle calooshiisii ugu dhacayo waa suurtagal ee kan ba arwa macnaa akaru riyan wey riyan weeye xagga cokonaanta kan ba u badan wa abra-u isagaa bogsiin badan oo marka la eego ay min alami alcabash xagga marka la eego min albara'a oo cadashka iyo onkii ruuxa hayay iyo kulaylkiisii kaa uu kolba u neefneefsaday dee saa sahlan uu cabay ayaa kaa matalan goyn badan oo alamkii cadashka ama xagga bogsiin lagagaba bogsado u badan wa amra-u waa alfaado iskuba dhow amra-una maru adcaamu haddii la idhaha ama sharaabu sihaniian mari'an oo kale in waxa weeyaan macnaa waa dee sahula muruuruhu wansiyaaquhu fi lxalqi wey aad baa waxa u sahlanaaday dhaadhaciisii iyo hunguri markiisi say kaba cabiri jireen si dabacsan ayuu mari iyo hungurigiiyo uba maraya oo xagga marka la eego wuxuu xoog u qurquriyo n u neefneefsanba taas san dee oo dhici karta inuu kuba saxdo ama darar kale ugaba yimaado waxa marka la eego xagga maritaankan uu cunihiisa maraya iyo intaas u sahlan oo uga fudud matalan cabitaankan loo neefneefsanayo bal markaa abra-u abra-u iyo arwa intuba waa afcalu tafdiilba iyadaa dee akharu riyan wa abra-u min alami alcadash wa abra-u bacnaa dee xagga marka la eego suhuulada insiyaaqa iyo maritaanka uu cunihii marayo tan baa u sahlan oo u badanba saasuu odhanayay macnuhuna waxa weeyaan de waa bal ruuxii in yaru aan ku kaaftoomayn hau neefneefsado khaarij alinaan ha kuba neefsado taas ba xagga marka la eego inaanu kuba saxan darar kale aanu ugu iman wixiina uu hagaag ugu oonbaxo taas baa u dhow qaala anasun anas baa wuxuu yidhi fa ana anigu atanafasu waa neefsadaa fi sharaabi wa fii xaali shurbi min alinaa ama inta waktiga aan wax cabayo salaatan saddex gooroo waa kolba intaan waxoogaa cabaan u neefsadaan ku noqdaa saasaan yeela sidee rasuulka ilaahayba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ushaaray arrinku laakiin maha laazim ma aha laleeyahy saas baa had iyo goor cabitaankaagu inta ayaanay kaba yaraanin ee waa ruuxii sii wadanayay baa la leeyahay saas ayaa ah sidii sunno ahayd si bal matalan adabtu ay kuba sugnaydna taasba weeye وxadaثna qtaybaة بن سacيidi وأbو bكر بن أbي شhaybةa qاala xadaثna wakiic عan هiشhaam الdstawائي عan أbي cصاam waa ninkii makaan ka soo hadlaynay عan أنasi عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم bmثlه waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mida macnuhuna waa maxay markii hore cabdالwاriث ba abu csaam kaba warinaya imikana waa هishaam الdstawائي oo ba ayaa kaba warinaya abu csaamkii lafdiguna waa ka وaqaala waxaanuu yihi في اnاay oo macnaa kaana yatanafasu fi sharaabi bay halkaa hore inoo ahayd somayn kaana yatanafasu fi linaa'i alaaan waana sharaabkiina weelkiibuu ku jiraa un weeye cabidiina kolleyna weel baa laguba cabayaayo waa isla ma kala foga ee lafdigun baa kala yar duwanun waa wax islaazimayaan le labadooda waa islaazimayaan baabu istixbaabi idaarati اlmaai wاlabani wanaxwihima can yamiin اlmubtadi'i ama almubtada'i bal haddii aan is mafcuul kaba dhigo wuxuu u baabaysan yahay istixbaa yani istixbaabi idaarati ilmaayi biyaha iyo walabani caanaha wareejintooda sunanimadkeedii iyo wanaxwimaa wixii kale lamid ee laba cabayay dee waxaa lamida haddii wax la cunto laba qaybinayaana waa lamid uune sharaabkaa xadiidkaa kuba yimi can yamiin ilmubtadi'i kan bilaabaya cabitaanka ee marka hore weelka kuba horeeyey haddaan idhaha waa kii bilaabaya ismu faacil aan aqriyo kaas midigtiisa in dee laga wareejiyo oo macnaa waxa weeye ruux meeshii markaa sharaab iyo wax la cabayaa jirto ruuxii bal matalan markaa isagu bilaabay cabitaanka marka dee cid kalena ay la wadaagsanaysa dadkii kale xaadiriinta wixii la gaadhsiinayo sunuhu waxa weeye kan isaga isaga midigtiisa maaha kan isaga dadka u qaybinaya ee waa isaga midigtiisa in bal waxa weeye xaggii midigta loo wado oo lagaba wareejiyo taas baa sunuhu uu yahay bal matalan taas sunanimadkeedii buu baabkiisii yahay kolley can yamiin ilmubtadi dee bacda qadciyaadna sharxiisa waa sii kuba sugnay tarjamo ahaan ood moodo dee tarjamo haddaan la tanawowi lagaba qaadin qolooyinkii madbacaynayay inay tarjamada dee qadciyaadna ugaba horeeyey baase in kolley hadalka waxaan kaga yardhandhansanaynaa kolley imaamka hadalkiisa marka ugu horreysee la bilaabayo ee dee sharaabkii laba keena ama wixii la cabaye dadkiina ay fadhiyaanba dee cidi ay keentay kolley cid baa laguba bilaabayaayo dee hadalkiisu uu yahay horta kabiira alqowmba maha dee midigtii uuntaas waa ciddii u mudnayd meeshii iyo sadde imika rasuulka ilaahayba midigtiisana waa la fadhiyey bidixiisana waa la fadhiyey haddana isagaa lagu horreysiiyey oo wixii la keenay isagii baa loo dhiibay markuu cabay dabadeed buu isaguna xaggii midigtiisii uga wareejiyey bal matalan markaa waa kaa isagu bilaabay oo dee meeshii haddii la siman yahayn oo dadkani dad wada siman ay yihiinna dee midigtii baaba lagaba wadi haddii aanay sinayna dee waa kii u mudnaa oo laba horreysiiyo sida dee xadiid aynu soo maray oo walow aanu caaniyo taasba ahayne kabir kabir oo hadalkii markaynu qasaamaynu kusoo maray hadalkiibaa ruuxii weynaa weynidiisii baa laguba horreysiiyey bal matalan xataa siwaagiyo taasna way timiba iyadoo rasuulka ilaahay dee taa laba yidhi oo kabir laguba yidhi oo macnaa dee waa ka weyn cadayga si caday uu markaa cid siinayay madaamna way ahayd bal umuuraha sidaasaa jira kolleyna tay kaba qaadanayn haddaan taa leenahay waa waaqacadan ba ah rasuulka ilaahay waa fadhiyey ruuxii yimina kolley midig buu lahaa xagga midigta waa lagaba xigay rasuulka ilaahay midigtiisa iyo bidixiisa waa la fadhiyay isagii baa laguba bilaabay markii dambena waa la wareejiyey cibaaradan can yamiin tan bay tilmaamaysaa oo macnaha imaka maqsuudkee uu soo dhigtay imaamku xadaثna yaحya بن yaحya qaal ma haddee mslimiinu leeyahay hadalkan hadalkani waa taraajimti tarjamadii nawowiya muslim shaqo kuma lahan xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki can ibni شihaabi can anas bni maliki ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay utiya waxaa loo keenay bilabanin caano qad shiiba lagu daray bimaa-in biyo lagu darayo caano ayaa loo keenay caanahaasna isagaa u keenayba anas caanaha markaasaa lasoo dhisaye biyo ayaa lagu darayna taas dee daritaankuna kole dee cabidiyo waxyaalaha ayta ishkaal ma jiro wixii la diiday waa wixii kishi ku sugnaa oo haddii la iibinayo dad laga iibinayo ayaa dee tani ay tahayba oo kishi ay noqonaysaa man kasha falaysa mini laakiin tani waa wixii cabidiyo isticmaalkii oo dee iyadu taasi waa ay ka duwan tahay maha kishi kuma sugne haddaba caano biyo laguba daray ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh alkan xadiidkuna u inoo yar socon doonaa duruqdiisa mar mar baan yar wada eegi doonaa wa can yamiinihi rasuulka ilaahay midigtiisana acraabiyu nin reermiya markaa kuba sugnaa wa can yasaarihi xaggiisa bidixna abubakrin abubakr baa ku sugnaa fa shariba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caanihii buu cabay uma acdaa wuxuu siiyey alcaraabiya oo arrinkani maha shaksiga iyo fadligiisa maaha horreysiintani ee waa jihada jihadii baa mudnaan leh jihadii midigtiyo bidixdii baa kala mudan markaa lama eegayo shaksigii fadhiyo faadilka ahaa iyo mafduulkiiyo lama eegayo waa tafdiil biljiha ee maaha tafdiil bishaks ma aha saa daraaddeed waxa uu bal maalan siiyey kii acraabigaha wa qaala waxaanuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh alaymanu ka xagga midig ku sugan baa macnaa axaqu ama falaymanu haddana dee ka midigtiisa kasii xiga ayaa ah mudnaanta le isagaa la horreysiinaya bal taasba weeye alaymanu falaymanu kolley haddii aan rafcino waana la icraabay taasbe macnuhu waxaan qadaraynaa un khabarkii o alaymanu axaqu ama alaymanu muqadamun haddii alaymana la yidhaaho la nasbiyana tanna waa lagu dabdiye macnaa waa qadimuu alaymana weeye horreysiiya ka xagga midig horreysiiya xadiiskana duruqdiisu way noo socotaan wuxuu dhi markaa muslim xadaثna abubakr bn abi shaybata wcmr bn naqid waزuhayr bn xarbi wamaxamed bn cabdillahi bn numayri walafdu lizuhayrin qaaluu waxay yidhaheen afartaasba xadaثna سfyaan بن عuyaynata عan الزhriي عan أنasi qaala anahu qaala qadima النabiyu slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahay wuxuu yimi almadinaةa madiina wاlxaal ana bnu cashrin anoo toban jira ayuu madiine yimi wamaata uu dhintay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh wa ana bnu cishriina anoo labaatan jira waayo waa toban sanadood buu rasuulka ilaahay madiine deganaa wakuna waxay ahaayeen ummahaatii hooyooyinkay yaxfudnanii kuwa igu booriya calaa khidmatihi rasuulka ilaahay u shaqayntiisa iyo dee waabata markii ugu horreeyey rasuulku yimiba hooyadii baa u keentay oo tiri waa inan yar oo caaqil ah ee ha kuu shaqeeyo waana u shaqaynaya haddaba weliba hooyooyinkay waxay igu dhiirinayeen igu boorinayeen inaan u shaqeeyo bal ummahaatii hooyadii umu sulaym bay ahayd umu xaram oynu jihaad iyo kuba soo maray taasna habaryartii bay ahaydba markaa dee umuhaati waa hooyooyinkii hooyadii iyo dumarkii kale isna qaraabada ah hooyadii ahaayee habaryarihiiba waba weeyaan oo macnaha waxa weeyaan lafdigoo dee lafdigiio loo isticmaalo majaaskiisi iyo ama xaqiiqadiisi loo wada isticmaaloon hooyadii waatan umu sulaym dumarkan kalena dee waa khaalaadkiiyo habaryarihii hooye majaaza weeye markaa taas baa adigu ujeeddadiisu ay tahay taas iyadu waa mid arrin kalena waxa weeyaan umahati waxay ahayd waa ismigii kaana weeye waa dee faacilkii ficlaadu waa ismigii kaana marka dee waxaan ahayd kol haddii ismigan daahirka uu meeshii joogo in ficilka aanu damiir la xidhiidhin dee damiirkan damiirunis aanu la xidhiidhinoo waxaa dee u ahaa daahirku in la yidhaaho wa kaanat ummahaatii yaxhufnanii calaa khidmati laakiin tani maxay tahay waa luqadii ay ku idlaaqi jireen luqati akaluni lbarakisu luqaday odhan jireen weeye waa luqo jirta waana dee laga fasaaxo badan yahay une laakiin carab waa wax lagaba maqlay malaha waa misaal ay carab hadal laga maqlay qolooyinkii luqadan ku hadli jiray dee ta luqadiiba taa loogu idlaaqay akaluni lbarakisi ee dee waxa weeyaan ficilkii oo loo isnaadiyey ismi daahira inay markaa inay waxay la xidhiidhaan maha dee waxyaalahan damaairtii kale ay laba xidhiidho oo dee damaairtiina ay jirto taas baa ay luqatu akaluni lbarakisi horena waan usoo argnay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bal xadiidkaasna waatay kuba xambaareene haddaba taasba weeyaan imaka wakuna umahaati yaxsusnani calaa khidmati fadakala uu soo galay oo calaynaa anaga rasuulka ilaahina gurigooda waa ziyaaran jiray waa taa inu soo maray balka kol buu hargeli jiray waa umu xaraam iyo umu sulaym iyo gurigoodii fadakala calaynaa daaranaa daartayadii buu noo isagoona soo siyaartuu soo galuu noo yimi faxalabnaa lahu rasuulka ilaahi waxaanu usoo lisnay min shaatin shaato waa neef adhiyahoo daajinin daajin waa neefkaa guryaha uun lagu hayo lagu calfiyeen dabad u foofin taas bay daajin yidhaahaan haddaba neef adhiyo kuwa guryaha lagu calfiyo ah taas baanu usoo dhisnay isagaana soo dhisay washiiba waxaana lagu darayoo lahu waa dee rasuulka ilaahay daraaddii waa caanihii min bi'rin ceel fi daari waa min maa-in oo min bi'rin fi daari ceel guri xaafadooda kuba sugnaaya halkaa gurigooda uu ahaa biyo laga soo dhaamiyey ayaana caanihii lagu daray tagsiir ha loogu darayo iyadoo lagu kordhinayo oo ay yaraayenba misaalan amase dee caani markay candho ka soo baxeen way de way deyran yihiinba dhulkiina waa dhul kulul qaboojinda la yar qaboojinayo taas culimadu taasna waa soo qaataanba ama way soo dhigtaanba way sheegaanba bal adigu caanihii biyaa loogu soo daray fashariba wuu cabay rasuul llahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi cumarna uu ka horeeya nin reermihiina midigtuu ka xiga abubakarna xagga bidix buu kaba xiga cumar baa wuxuu yihi walxaal abubakrin can shimaali iyadoo abubakar uu rasuulka ilaahay bidixdiisa uu ku sugan yahay muxuu yihi hadalkiisa waa kane yaa rasuul llahi rasuulka ilaahay ow acdisi ama bakrin waa markii dee uu cabay rasuulka ilaahay intii soo hadhay ayuu ka baqday ninka reer miyiga inuu ku horreysiiyo dee abubakarna waa ka mansiladaa weyn iyo fadiiladaa weyn leh ee isaga iska daa ninkan reer miyiga asxaabtii iyaguna suxbadoodu horreysay waxa weeyaan taasi aanay gaadhsiisnaynba oo cid la simanba jaanibka aan u jirin markaasuu yihi abubakar siin rasuulka ilaahi muxuu yeelay faacdaahu waa caanihii wuxuu siiyey acraabiya nin reer miyo can yamiini xaggiisii midig ku sugnaa wa qaala waxaanuu yihi rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam alaymanu faalaymanu bal xadiidka weli dariiq kalaa inoo dambeeya markaasaan waxoogaa yaroo kusoo yar laami doonaa bal kalaam culimadu ay umuurahan ama waxoogaa faa'iido yaroo ee culimadu ay noo soo naqliyeen xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وعaliي بن xujri qaluu xadaثna ismaaعiil wahuwa بnu jaعfari can cabdالlahi بn cabdالرaحman بn macmar بn xaزmi abi طuwaalة الأnصaariyi waa nin taabiciya taabiciintii dambe kaba mid ah oo ansaara kitaabka maaha meel shanuune dee meelo kalena kagaba sugan oo abu duwaalana kunyada waxay leeyihin wax muxadisiin oo abu duwaalo la yidho an isaga ahayni maba jirto waa kunyo uu la gooni noqday waana nin xadiis badan waqtigii cumar bin cabdilcaziiz madiinana qaadibau kaba noqday halkaas qaadibuu kaba noqdayo bal waxaan leenahay waa nin hiqaahoo dee ansaarho axaadiis badan oo kunyadana isaga ay u gaar tahay una cidila wadaagsan ninkaas baa anahu samica wuxuu maqlay anas bna malikin x وxadaثna cabdاللahi بn maslمةa بn qacnabi wlfd lah qaala xadaثna sulayman yعni bna bilaali can cabdالlahi bn cabdiلرaحman waa isagii anahu samica anas bna maliki yuxadiثu qaala ata'naa waxaa noo yimi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم fii daarina guriga yaguu noogu yimi waa ziyaaro ahaan fastasqىa wuxuu dalbay in lasoo waraabiyo faxalabnaa lahu waxaanu u lisnay shaata neef adhiya ayaan usoo lisnay uma bacdigeed markii uu soo lisay anas neefkii waana neefkaa dee guryaha lagu calfinayen guriga ka tegi jirin uma shubtuhu waxaan ku daray oo caanihii min maain biyo min maai bi'ri haadihi waa markii dambe laga warinayay ceelkaygan kan ah biyihiisii ayaan caanihii kusoo kordhiyey taas buu ihi shubtuhuna waa dee markii hore ficilkoo majhuulaan soo aragna shiiba ficilkuna dee shaaba yashuubu kolley waa qaala yaquulu iyo daala yaduulu ama caada yacuudiya bay islaba mid yihiin saa daraaddeed bay shiintu u damisnaanaysaa qultusan u odhan inaan halkan shubta odhanayna haddii xarakadaasi in yar ay isbedesho oo shubta ay noqoto macnuhu isbedelaya aan ceraystay bay noqonaysaa shaaba yashiibu waa dee u ceraystay weeyaan oo sida xadiidkii kuga yimi araaka qad shibta yaa rasuulallah abubakar lahaa waad ceraysatay marka waa shiintaasun sababta waxa wey midna waa shaaba yashuubu sida baaca yabiic oo kale uu ceraystay midna waa shaaba yashuubu uu xubuu ku daray weeyaan oo wixii sade ama caanihi ama malag ama waxbuu wax ku daray un weeyaan markaa shubtu uma shubtu min maai biri haadi qaala wuxuu yihi faacdaytu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm markii caanii aan kuba soo daray ayaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh caanii siiyey waxa weye markaa dee xikmada shawbkan kuba suganna waa taanidha ama waa si uu qaboobo oo yar kulaylkan markaan candhada caanii kaba soo baxeenay derayin dhulkiina kululyahay uu u qaboobo ama se uba bato ama labadaba de labada arrimoodba in loo wada jeedina waa suurtagal lilmajmuuc fashariba rasuul llahi salى اllahu عalيه waslm wa abu bakrin can yasaari abubakrna xaggiisa bidix bu ahaa wa cumaru cumarna wijaahu rasuulka halkaa tooskiisa wejigiisa uu fadhiyey wijaahuna sheekhu halkan raximah llahu tacala wuxuu soo naqlinayaa wowda kasradeeda iyo damadeeda macna inay dee luqa ahaan banaanta wijaahahu iyo wujaahahu labadaba la odrhanayo ama labadaba tahay walow saaxib alqaamuus xataa wowda fadxadeeduna uu soo naqliyo wajaahahu waxaa la mida tujaah oo kale halkan wowda bedelkeeda tay hadday timaado tujaahahu tijaahahu tijaahu intaas saddexa luqaba waa soo naqliya saaxib alqaamuuse waa araabiyun haddaba ku reermiyina can yamiine falama faraqa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam min shurbi markuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caley cabidii kaba faaruqay ayaa muxuu yihi qaala cumaru haadaa abu bakrin kani waa abu bakr waa halkii u lahaa dee siiba riwaayadii hore macnaa waa rasuulka ilaahay buu ku baraarujinaya bal si aanu xagga midig ugu dhaqaaqin oo ninkan usiino dee abubakr midaantiisa ula eego ya rasuul اllahi yuriihi wuu tusayaayo cumar iyahu waa dee rasuulka ilahi de abubakr buu tusaya o leeya waa kan faacda rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam alcarabiya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ninkii reer miyigaa buu siiyey wa taraka waanu ka tegey nagaam siiye mal wa taraka ababakrin wa cumara abubakr iyo cumarna muu siin ujeedada markaasu ka tegay haddii wa halkii ay uga soo hadheen dambe mooye horta dee horraysiintii weeye wa qaala waxaanu yihi rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam alaymanuuna alaymanuuna alaymanuuna waa ku celceliyey oo macnaha kuwa xagga midig baa yuqadamuuna la horraysiinaya alaymanuuna yuqadamuuna ama alaymanuuna yuqadamuuna taas buu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh yihi bal riwaayadan dambe maka marfuucina tii hore falaymanu aan halkaa hore aynu kuma soo marre de xataa waana la nasbin karaa oo barhkoodna ay ishaareen tan baa inoo yar xoogeynaysa ah in dee lafdigu uu kan yahay kolleyna weyna mar dambe uu soo naqlinayaa alaymanunana laakiin cibaara aniga nuskadayda dhacday markaa uu soo naqlinayo xagga dabdiga oo wuxuu uhi alaymanuna markuu soo dhigtuu ihi wahuwa yarjicu cayn baa ii taale dee sawaabkuaan idha wahuwa yurajixu arafca weeye cayn baa yarjicu maaha dee lam yurajixu macnaa tan imaka rafcisane inoo timi in halkii horena alaymanu rafca lagu dabdiyo oo alaymanu la yidhahna aymana la odhan ayay tani inoo raajax yeelaysaa qaala anasun anas ba wuxuu yihi fahiya sunatun fahiya sunatun fahiya suna ka rasuulka ilah ka celceliyey macnaa in midigta la horreysiyaa suno weeye suno weeye suno weeye bal in xadiid kalena insha allahu tacaala waa inoo dambeeya waa xadiidka ibnu cabaas baabkuna inooguba dhamaan doono baabkan hore eeta iyada inoogu sugani horta oo halkan inooguba sugani waa dee san uu anasna waa kan yihi waa sunne waa sunne waa sunne waxaa inoogu sugan xagga marka la eego sharaabki waxaa lamida wixii kalena lamid weeyaane dee si sunuu uu ahaayoo ah inay mustaxabtay ama sunuuyay in xagga midig dee la ictibaariyo la horreysiiyo waana kul ma kana min anwaع اإكram de wixii kalena waa baab qiyaas bay tegayaan waa wixii la cabayey wixii la cunayey imaam malik bay kaba soo naqlayan si wuxuu sharaabkan khaas kuba yahay lakiin barhkoodna ma sugan xataa maalikiyada hadalkaase waxay leeyihin inay ugu awilaan waa manaa dee sharaabkiina wuxuu ku sugnaaday nas ahaan wixii kalena waa baab qiyaas iyo ijtihaad inuu taasunbaa ujeedadiisu hayde maaha isagoo meesha kaba saaraya tane bal waxaan leenahay markaa in waa in iyadaa sunukaasba weye xadiidkuna waa inoo socon doonaa biidn illahi tacaala laakiin arrin baa halkan culimadu ay soo naqleen waa talaha waa soo naqlinaya waa inta kale macnuhu waa cad yahayo cumar waa kan kasii hordeg buu acdi ababakrin ama hada abubakrin taa uu yihi xafi بن xajar ba wuxuu ka soo naqliyaa khadaab iyo keyrkiiba waxay idhaheen caadadii carbeed ama khaasatan boqoradoodii iyo madaxdoodii ayaa waxay ahayd waa qabla اislaamba fi اljaahiliya inay bitaqdiim اayman fi shurb markay sharaab noqoto xagga midig in la horreysiiyo dee ama kii meliga ah markuu bilaabo ama kii ra-iiska ahaa xagga midigta lagaba wado taas bay caado u ahayd oo waxay soo naqliyaan qasiida dee beyt kaba mid ahaayo wakaana alkaasu majraha lyamiina waa ninkii camr bnu kurtuum la odhanaya mucalaqaadka mid kale mid mid kamida lahaa toddobada mucalaqaadka macnaa kasigu halka uu wareegaya siduu socdaa xagga midig bay ahayd bal markaa caadadaasaa horreysay markaasaa maxaa cumar muxuu ka baqday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh caadadaasna way horreysay inuu ninkan acraabiga uu abubakr kaba horreysiiyo dee bal matalan taasuu kaba baqday iyadoo dee arrinkaa hore ee jiray dee uu kuba dhaqmayo markaasi uu rasuulka ilaahay arrinkii kuba baraarujiyey oo de waxaa suurtagal dee agtiisa noqotay waa siay kaba cabireen in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu maanta doorto abibakr in la horreysiiyo uu doorto markaasu nu uu noqdo markaas taqdiim lafdal dee tas haddii uu markaa rasuulka ilahay taa kuba dhaqaaqo oo abubakr imaka halkan horreysiiyo arrintu ay noqoto ama sunu uu noqdo taqdiim alafdal xagga marka la eego sharaabkiiyo deeta markaa rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisiiyo qowlkiisiiba wuxuu ku caddeeyey arrinkaa horee jiri jiray inaanay shareecadu bedelin inuu sunuhuna uu markaa taas yahay oo caadadaa horee jirtay dee sunnihiina imakaa inuusan waafaqsan ay tahay oo aanay isbedelinoo wax bedelaya aanu imane uu yahay ka la horreysiinaya ciddii kolba xagga midig kuma sugnayd iyadoo arrintu aanay ahayn shaksiga waxa la horreysiinaya ay jihada tahay labadii ji un baa lakala fadilay ti midig iyo ta bidix ee maaha maaha shaksigii iyo shaksigii oo dee maaha iyadoo la eegayo mudnaantii shaksigani lahaa la eegaya maaha waa jihada tafdiilkeediio marka bal markaa rasuulka ilaahi ba qowlkiisiiyo ficilkiisiiba kuma caddeeyey un arrinkaa hore dee laguma dhaqmi jiray markaa hore inaanay shareecadu bedelin si uu baaqi kuba yahay sunuuna uu yahay qowlkiina waa kan ku caddeeyey yihi alaymanu ficilkiina waa kan ku caddeeye siiyeybe sunuuna inuu yahay xaggii midig in la horreysiiyo waa hadal xaafid ibn xajar fatxulbaari markuu xadiidkan qabanaya sooba naqliyo walow bukhaarida xadiidka ilaa meelo horena uu ku soo ararooriyo laakiin marka ashribo la joogo khadaab iyo kayrkii buu kaba soo naqliyaa inay saa yidhaaheen oo ujeeddadu waa arrinkan cumar kaba dhacay ee uu lahaa waa kan abubakar waa dee waxaa hore arrintaasaa jirtay waa arrin lagu dhaqmi jiray oo markaa tiibuu islahaa bala maanta rala dee haddii uu rasuulka ilaahi kaba maydhana waa caado laga tegay bay noqon lahayd oo ah ruuxa kolba mudan in la eego oo la ictibaariyo xdثna qتaybة بن سعيid عن mالك بن أنس فيma quriأa عlيه عن أbي xاaزm عن sهل بن سعد الساعدي أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم utiya بشhراaب شhراaب baa loo keenay caano ayay ahaayeen tan faشhariba minhu waxbuu kaba cabay وacan yamiina xaggiisa midigna غulaamu inan aan dee weli qaan gaadhin baa kuba sugnaa oo yar وacan yasaari xaggiisa bidixna sheekhu rag odayaala ayaa kuba sugnaa faqaala lgulaami rasuulka ilaahay markii uu isagu cabay in isagaa lagu horreysiiyey waana arrinta aan marka hore soo sheegnay isagii markii lagu horreysiiyey baa deeta waxaa dhacday inuu gulaamkii ku yidhi ata'danu lii may fasaxaysaa an ucdiya inaan siiyo haaulaahi raggan kale odayaasha dee waana qaraabadii waani ka waaweynaayeen kuwan inaan siiyo may idmaysaa macnaa adigaa leh sharbada adigaa xaqan leh ee laakiin may fasaxaysaa inaan raggan odayaashaa ku horreysiiyo faqaala lgulaamu inankii yaraabaa wuxuu ihi laa may wallahi waan ku dhaartay waa dee nacaaqal oo ibnu cabaas ninka maaha cid kale laa usiru maaha dee inuu sharaab ahaan iyo waxaan iyo de yaanad ka qadin arrintiisu aydiya waxba hadhow kaama soo gaadhayaane arrin kaleu eegayo laa usiru ma dooranayo ma horreysiinayo binasiibii nasiibkayga minka xaggaaga iiga sugnaaday axadan axadna naftayda kagama horreysiinayo macnaa maaha arrintu sharaabnimo rasuulka ilaahay baa ka cabay isaga afka saaray bal matalan markaa meeshani waa fadladii rasuulka ilaahay oo barakay leedahay wuxuu leeyahay qaybtaa aniga iga kaa sugnaatay cid aan nafteyda kaga horreysiinaya ma jirto taas buu yidhi may ahayn sharaabnimo e waa baraka ahaan iyo taas oo kale xaggan markay noqoto shaygu markuu qurbo yahayna shay dee yaanu cibaadaba noqon lakin qurbo uu yahay iyo wax dee taas oo kalena waatay culimadu yidhahaan bay isaarku sida kitaabka subax oo kale faraaidkan kuma soo maray isaar qurabta dee karahaba weeye markaa tan buu yihi qaala markaa maxaa rasuulka ilah yeelay qaala sahl ba wuxuu yihi fatallahu uu dhigay macnaa weelkii oo dee kolkol bay dhan wax dee xoog loo dhiga ayaa tali lagaaba cabare laakiin uu dhiibay weye uu siiyey uu dhigay oo rasuulullahi sala allahu alayh wasalam fiyadi gacantiisiibu kuba riday watallahu liljabiin oo kale dee dhinacii ama dhinaciiba uba dhigay waa markaas fatallahu rasuul اllahi salى الlahu عalيه waslm fi yadi xadaثna yaحya بn yaحya qaala akhbarana cabdالcaزiiz بn abi xaazimin xa وxadaثnahu qtaybaة بn saciidi qaala xadaثna yacquub yaعni بn cabdالرaحman الqariya kilaahuma cabdالcaزiiz iyo yacquub labadooduba can abi xaazimin abi xaazim bay kaba wariyeen markii horena malik bn anas baa abu xaasim xadiidka ka warinayey can sahl bni sacdi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bimilih walam yaqulaa laakiin may odrhan cabdulcaziiz iyo yacquub fatallahu intaa may odrhan walaakin fii riwaayati yacquub se riwaayada yacquub waxaa kuba yimi oo kuba sugnayd qaala sahl baa wuxuu yihi faacdahu waa sharaabkii uu siiyey rasuulki ilaahay iyahu inankii yaraa ama gulaamkii ayuu siiyey gulaamkuna waa ibnu cabaas raggana waxaa kaba mid ahaa khaalid bn اwalid baa ashyaakdan kaba mid ahaa bal xadiidka waa kii hore oo kale un waa midigtii in la horreysiinayo laakiin halkan waxa ay culimadu dee yidhaahaan waa umuuro kaa hore rasuulkii ilaahay ninkii acraabiga ahaa muu weydiisanoo idan iyo fasax muu weydiisan si oo abubakar u horreysiiyo gulaamkana waa kan weydiisay bal si uu qolooyinkan kale xagga bidix joogay ka waaweyn uu u siiyo inuu isagaa xaqii leh sharbadan isagaa la xaq ahaane waa kan idan kaba dalbay marka xagga tafriqadaas oo kale ayaa waxay dhahaan halkan sharaxana sheekuu soo noqon layaaye ninkan dee ilmuhu ama inanka yari ibnu cabaas buu ahaa waa rasuulka ilaahay in adeerkii waa isku hadlayn iyo dee ku kalsooni taasba weeye ragga kalena rag ka dheer may ahayne waaba dee khaalid mawlid oo dee aad bah ugaba weynaadee laakiin qaraabadiisana habra wadaag ay ahaayeen iyo taasba markaa isaga tan buu ugaba dalbayo dee isagiina ha dhow in waxa weeyaan waaba eegayay inuu fasaxo laakiin waa kasan doortay ama kaa kale acraabigii haddii rasuulka ilaahay markii weydiisto uu yidhaaho dee abubakar ma siiya waana ninkaa reermiiga dhici karta dhawaanba soo islaamay qalbigiisa inay waxgalaanoo oo arrintan qoonsado oo ama uu inkiro uu isidhaahaba markaa dee waasan adigaa dee meesha lagaa saaraya iyo ama adigii baa lagu quursanaya waxaas ay qalbigiisa galaan oo waxaan toosnayn uu rasuulka ilaahay uba maleeyo taas baaba dhici kari lahayd taas baaba dhici kari lahayd saas baa uu rasuulka ilaahay xataa markuu cumar ishaaray uu isagii uhorreysiyey idana aanu gaba dalbin laakiin dee ibnu cabaas iyada taasi kamay imanahayn oo kale waa kan se idankan kaba dalbay oo kale oo ibn bal matalan gees kale oo arrin kale iyo haddana yar culimadu halkan taabtaan oo ah abubakar muu isaga isagoo dhowraya isaga abubakar muu odhane waa kan dee ninkii u siiyey laakiin khaalid iyo waa dhowritaankii iyo isaga bal ilaalintii iyo muraacaadkii ayuu isagii bal ibnu cabaas uba weydiiyo taasna waxay leeyihin un dee abubakar isagu wax kastoo rasuulka ilaahay sameeyo ina isaga xaggiisa wanaagun buu uba arkayay iyo wax toosan iyo san fiican inayba tahay khaalidna walow dee ninkaa sharafta le ri'aasada lahaa ahaa dee jaanibkana waxa islaamkiisu aad buu uba dambeeyey waa mar danbuu sooba islaamay de waxaaba markaa arrinkan ah ta'liif ahaan iyo soo dhoweyn iyo bal in isagii wax laguma horreysiye hadduu inanku fasaxaba bal isagii taas waaba dhici kar layd isaga naftiisu dee horreysiintan iyo jaanibkan in qalbigiisa ay wax yar galaan oo si wax bal matalan aan la dhowrin oo kale inuu yar qato khaasatan islaamkiisan dambeeyey iyo taas taasna waa ixtimaal oo waa umuuraha dee uu isagoo eegaya khaalid uu ibnu cabaas uga idan dalbay iyanu abubakar isagoo eegaya anu caraabiga ugaba idan dalbin bal waa umuuro culimadu ay halkan inoo muujiyaanba ama iyada umuurahan kale ee xadiidka inooguma suganaya taa in la horreysiiyo taas waa wixii aan marka horeba sooba sharaxnay waxaa kaluu sheekhu halkan dhiganaya waa masalada aan sheegaya isaarka waxaan hadduu yahay wax xuduuda nafsiga de waa waxyaalaha wax la cuno wax la caba ama markaa iyadoon jaanibkan leegin iyo umuuro adduunyo dheefteeduna ama nafta dheefaheedii ah way fiican tahay iihaarko yu'tiruuna calaa anfusihim low kaana bihim khasaasa wataa ilaahay subxaanaه watacaala qolooyinkaa kuba ammaanay laakiin arrinku hadduu yahay waxyaalo wix ilaahay loogu dhowaanaye ah qurbo uu yahay taa waxay dhahaan laa isaara fi lqurab karaahay kaba dhigan shay qurbo ah ood ilaahay ugu dhowaanayso inaad tiraa hebel dee aad cid kale iskaba horreyso xataa waxay soo gaadhaan dee safkii hore bay meele ka bannaan tahay meel baa bannaan marka adiga inta dib u joogsata inaad tiraa hebelow gal oo kale iyadoo safka hore uu ka fadli badan yahay safkii dambe waa iihaar qurbo shay qurbo ahaayo waa markaa taasi waxay yar tilmaamaysaa un dee ninkani si waxaanu maxabadiisii ama xirsigiisii khayr inaanu taa uba badnayn oo waxay yidhahaan jaanibkaa markay tahay iihaar qurab karahay kaba dhigan shaygu hadduu qurbo yahay se dee meesha aan tilmaam misaalka aan soo qaadno oo kale naftaadii inaad dad kale kaga horreyso cid kale aad tiraa waan u daynaya waayo xagga khayrka maxaa la yidhi wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuuna waa loo tartamaya laakiin xaggan kale xuduudu nafsi ayaa wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waa isaarku halkan waa fiican yahay laakiin jaanibkii markay khayrka ahayd dee wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuuna iyada isaarku markaa taas bay leeyihin karahaba way sheekuna markaa le masalada iyo waxyaalaha halkan waxoogaa buu ka hadlayaa qoreenkiina sharaxaysa bab اsتحbاab اsتحbاab الcqل الaصاaبع والqascati faraha iyo weelkii wax lagu cunaya saxniga iyo taas oo kale leefitaankeed dee iyadoo weelka lama leefleefayo carab laguma leefleefayo waa in la burdiyo wixii lagaba dhameeyo sida laftiga inaguma dambaysa faraase waa la muudsanaya bal istixbaabkeedii u baabkeedi yahay aadaabtii akligaan kuma jirna iyo waa akli luqmati luqmada cunitaankeedii asaaqidati dhacday bacda masxi maakii masiixitaankii dabadeed yusiibuha iyada asiibaya min adaa hadday luqmadi kaa dhacdo ee dhulkii kuba dhacdo saxariyo waxa kale aan de adigu nijaasun aan ahayna ay dee iyadii kollay gaadhaan oo ay ku dhagaanba wixii inta laga masaxo inaan luqmadiisaa lagu dayn nicmadan ilaahay iyadoo la dhowrayo dee umuur kaleo inoo soo socota oo in laba cuno bal taas waa haddii dee waxaan adahani uu yahay saxar iyo waxyaalahaase laakiin hadduu nijaas ay tahay dee xooliyaxaasaa looba dhigaya dee ina ruuxu ma cunayo haddaan la nadiifin karayn wakarahati masar yadi qabla lacqiha iyo iyadna karaaha inay tahay gacantii ama masar tuwaal wuxuun in la mariyo ama laba farxasho intaan wixii iyada dusheeda saarnaaye cunto ahaa aan laga muudsan taas karahadeedii umuurahaasu inoo markaa baad ku baabiyey axaadiisna waxoogaa bay noqon doontaa lakiin waa axaadiis macnahaasuna oo aan sii raacin doonaa insha allahu tacaala xadثna abubكر بن أbي شhيبة وcمر بن نaqd وإسحاq بن إبراhيm وبن أbي cمر qال إسحاq أخبرnا وqال الآخرون xadثna سفyان عن cمر وإن dيnاr عن cdاءna وcdاء بن أbي رباح عن بن cabاsi qال أنه qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu yihi إdا أkلa haduu cuno أxadكم xadkiin طcاaما cunto uu cuno falaa yamsax yaanu masixin yadahu gacantiisa yaanu masixin oo mindiil iyo wax lamida kuba masixin xataa yalcaqahaa ilaa uu farihii waa saabicdii ee waxa weeyaan uu ka muudsanayo aw yulciqahaa amase cid kaleba uu ka muudsiinayo laftiga waan yar eegi doonaa wuxuu yahay awdan ee horta xadiidkan yar wadayna xadaثnii haaruun بn cabdالlahi qaala xadaثna xajaaج bn mحamedi xa وxadaثna cabd بn xumaydi qaal akhbaranii abu caasimi jamiiعa abu caasim الnabir iyo xajaaج bn mحamed labadaas ujeeda can ibni jurayji xa وxadaثna زuhayr bn xarbi wlafdu lahu qaala xadaثna rawx bn cubaadata qaala xadaثna bn jurayji qaala ibn jurayj ba wuxuu yihi markaa saddex baa da ibn jurayj ka wada warinaya markaasoo rawx ibn cubaada kusoo kordhay raggii labadii hore سمعت عضاء يقول سمعت بن عباس يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم markii horeba waa xadiidkii hore lakiin kaa cmr بن dinaar baa cadaa kaba warinayay imakaa camr meeshuu ka maqan yahay saddex inoo kalaan aragnaa cadaa kaba warinaya rasuulka ilaahina mxuu hi إida أkla أحadكم min الطعاam falaa ymsax yadh xatىa yalcaqahaa أو yulciqahaa bal xadiidku xadiid kale ama ayaa inoo bilaabmaya lakiin macnahan leh horta dee axaadiista xagga guud ahaan waxay noo tilmaamay siya sunanta inoogu sugan kuwa damban u dambaysiinaynaye waa lafdiganun yalcaqaha aw yulciqaha awdani waxay ixtimaali ama dee aan leenahay waana tay horreysiyaana inay litanwiic ay tahay oo yalcaqahana waa ficil hulaaثiya yulciqahana waa ficil rubaaciya un waa laciqa iyo alcaqa taas bayt xarakada yar imanka laakiin maxaa udhaxaysa ya-dii oo midna fadxisan midna damisan ee dee meeshii labadan waa kala xuruf badan yihiin oo kan dambe waa rubaaci laciqa waxay ka dhigan tahay waa dee isagii oo ilaa uu isagu muudsado farihiisii bay noqon yulciqana alcaqa markaan aan eegno waa inuu muudsiiyo cid kaleba uu muudsiiyo cid kale isagii ma halka ficilkaa laba yimi ee cid kalea farihiisa wixii kuba sugnaaba muudsatay marka wuxuu leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala haddaan awdii litanwiic kaba dhigno oo awdan imika litanwiic kaba dhigno de waa inay ruuxu wax kale oo cid kale farihiisii wax kuba cuno isaga afkiisii galgalay waxa laga yaaba dadka badankood cidi taa kuma hagaagayso ama waxa lagaba dee la dhibsado lakara ama laga yaqiiqsoode laakiin wuxuu leeyahy de taasi waxay noqonaysaa un cid aan ruuxan bal matalan ama ilmihiisii haba noqoto wuxuu kaba cabira sheekhu halkan ay kaba cabirayaan dee zawje haba noqoto jaariye ha noqoto walad khaadim yuxibuna yartaduuna bidalika ujeedadu aan taqadur jirin dhibsi ay waxaan dhibsanayaan jirin laakiin dee erkan xataa wuxuu soo gaarsiinaya dee way dhacdaan oo dee badan way maraa beriya qaarkood way iska jiri jirte ka tilmidii yactaqidu barakata wayandu tabaru tabaruka bilcaqiha bal alxaasil waxa weeyaan horta ilcaaqi waa cid kaloo la moodsiiya laakiin mid baa jirto awdan haddaan litanwiic kaba dhigno oo macnahay keenayso waana ruuxa aan waxaan dhibsanaynin ruuxa aan karahayn oo kale taasba weeyo laakiin waxaa iyadana ixtimaal uu sheega sheekhan bayhaqi oo kale raximah llahu tacaalayo awdan uu lishaki kaba dhigo oo arrintu ay tahay raawigii baa dee shakisan lafdigu inuu ha xataa yalcaqaha iyo inuu xataa yulciqahayo labada mid ahaan uu yihi marka haddii aan shaki kaba dhigno yulciqaha macno kalaabu kuba fasira xaafid xajar ba kaba soo naqliyo taa fadxi kaba soo naqliyo macno uu yahay dee yulciqahaa famahu oo macnaha waa imika ilaah ka muudsanayo ama waa ficil kuni isagii un baaba loo jeedaaye dee farihiisii u bal matalan afkiisii dee bala uu ka dhigayo mid muudsanayo una yulciqaha ay yulciqaha famaho taa marka haddii laba yidhaaho shakina lagaba dhigo macnahaasna laguma fasiro macnaa ma imanayo dee cid kale oo bal matalan la eego taqadurkiisa ama taqadur la-aantiisa laakiin kolley ta horay horeysiiyaan iyo iyadoo awda litanwiicun lagaba dhigo ama iyada waxyaalaha intaa dhaafsan xadiidka de axaadiidta kale uu la mid yahay oo inoo dambeysa xdثna aبوبكر بن أbي شhيبة وزهير بن حرب ومحمد بن xاtم qالوا xdثna بن مهدي عن سفyان وسفyان الthوري عن سعد بن إبراهيم عن بن كعب بن مالك عن أbيه waa ina كعب بن مالك ba abihii كعب بن مالك ka warinaya bal magac baa inoo soo socda oo qaala wuxuu yihi كعب بن مالك ra'ytu النaبiya صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baan arkay oo yalcaqu muudsanaya maleefaya asaaبicahu farihiisii aلhalaثa saddexdaa min aطcaami de waa cuntuu markaa cunay waxbaana ku hadhaadhay cuntadii buu markaa farihiisii ka muudsaday saddexdaa ee uu kuba cunayey waa suulka iyo labadan farood ee kuba xiga sabaabada iyo alusta oo dee qaaliban uu wax kuba cuni jiray taas baan arkay walam yadkur ibnu xaatimin isagu muu sheegin aلhalaثo wuxun baa riwaayadiisu ay ra-aytu nabiya salى الlahu عalيه wasalam yalcaqu asaabicahu min aطcaami intaasay hede lafdigan aلhalaث ayaanu sheegin وqال بن أbي شhayبة في riواaيaته عن cabدالرحمaن بن كعب عن أbيه isagu iبن أbي شhayبة riwaayadiisana waxaa ku sugnaa ninkaa inoo magacownaa ina kacabkan oo waa cabdالرحمaن iبن كعب عن أbيه xadثna يحيى بن يحيى qال أخبرna أbو معaaويةa عن هiشام بن عروة عن cabدالرحمن بن سعد cabdالرحمن بن سعد mولى الأسود بن سفyان waa nin ثiق ah taabiciintii dhax kaba mid oo ثiق ah kolley halkan baana uu kitaabka isagoo ibnu kacab kaba warinaya ibnu kacabka ku yahayna waa inoo yar dambeeya horena waa taa aynu soo maray laakiin isagoo laba nin buu dee madaha ku kala yar shakisna ayuu inoogu sugan yahay laakiin waxaan leenahay waa nin hiqa ah oo kitaabkan riwaadiisa kamida aada ha u yaraadeen axaadiideeda ama halkan adcimaha kuba sugnaado axaadiidiisa ha u yaraado waana bal markaasoo mawla aswad ibnu sufyaanna waa yidhaahaanba aswad ibnu sufyaan la odhanayo mawlihiisa عن بن كعب بن مالك عن أbيه qال كاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم yأkل بثaلاث أصاaبعa saddex farood buu wax ku cunayey وayلcaqu yadahu dee gacantii oo dhan maahay waa farihii wax ku cunay waa asaabicdii waa leefayey qabla an ymsaxa intaanu iska bin wixii nu mara iyo waxaa iskagaba masixin bal haddii uu dee taa kuba masaxayo وxadثna محamed بن cabd لله بن نmayri qال xadثna abي qال xadثna هiشham عن cبدالرحمن بن سعد أن cبدالرحمن بن كعب بن مالك أو cبدالله بن كعب أخبره عن أbيه كعب أنه xdثه bal markaa cبدالرحمن بن سaعdkii u nimaka mxuu yihi ama cبدالرحمن بن كعب بن مالك amase cبداللahi بن كعب بن مالك labada mid ahaan baa u waramay waxaana ugu waramay aabihii buu uga soo naqliyay xadiidkii anahu kacb xadathahum waa ama cabdiraxmaan ha noqotay ama cabdilaahi iyo dee waa ciddii kale la joogtay isaga un iyo ciddii kale la joogtay buu u waramay oo wuxuu ugu waramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana yaأkulu bihalaaثi asaabica saddex farood buu wax ku cuni jiray faidaa faraqa markuu cuntada dhamaysto ee uu ka faaruqo laeqaha وxdثnah abو كرayb qال xadثna بن نmayr qال xadثna هiشham عan cabdالرحمن بن سعد أنa cabdالرحمن بن كعب بن مالك وcabdاللahi بن كعب xadaثaahu labadoodaas imika labadii waa israaciye labadoodaa u wada waramay أو أxadهma waa shakigun ama se mid ahaan oo wuxuu عan abيه كعب بن مالك عن النaبiي صلى الله عليه وسلم بmثله waa xadiidkii kale xadiidkii kacabna halkan inoogu dhamaaday axaadiis kale oo dee macnahan lihina barhkood ziyaada ay leeyihinna way inoo soo socotaa waana yar wadi doonaa insha allahu tacala ma baabkaan isku yardayaya inaan dhamayno bal kale macnuhu waa inoo cad yahay laakiin umuuro ayaa u yar baahan ama meel baa horta ay tahay oo kacb bnu malik dee waa saxaabigii jaliilka ahaa shucaradii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saddexdii nin ee xadiidkoodna waa inoo dambeeyaaye dagaalkii tabuuka ka hadhay ee bal matalan markii dambena ugu dambeyn tawbadoodu ay soo degtay wax la kulmayba bal matalan taasna nin kamida weeye kolley dad kala duwan oo awlaadiisa ahayd oo ruwaadda kamida jira ibnu rajab baa kitaabkiisan aada u mufiidka ah ee sharxu cilali tirmidi waa tirmidi cilashiisa yar ee kitaabka aakhirkiisa ku madbacaysan buu sharax aada u sarreeya kuba sharxay sharaxaa qeyb dee kitaabkay sharax u tahay haddana qeyb dhan oo tatimuu fawaa'id kala duwan uu ku soo arooriyaa jira marka meelaha dambe meel kaba mida ayaa wuxuu idhaahaa awlaadda kacab dhammaan waa siqaat macnaa waa daabit guud kacab awlaaddiisu dhammaan waa siqaat horta waa mid awlaaddiisana inta bal matalan kitaabkeenan dee ku timaada ee kuba sugan cabduraxmaan ibnu kacb ibnu malik iyo cabdullahi ibnu kacb ibnu malik walow shaki ay tahay labaduba halkan way inoogu sugan yihiin waa laba nin oo labadoodaba la yidhaha waqtigii rasuulka ay dhasheen oo taabiciin kuwii ugu waaweynaa bay noqonayaan oo taabiciintii kuwii ugu waaweynaa bay noqonayaan waana laba ninoo siqa ah weeyaan oo bal taas waa mid waxaa kaloo jira nin la yidhaaho kitaabkana meel kagaba sugan macbad ibnu kacb ibni malik kaasna waa jira cubaydullahi ibnu kacb ibni malik isaguna kitaabka waa ku sugan yahay de aada haw yaraata riwaayadii isaguna waa jiraa waxaa jira nin laba yidhaaho cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibnu kacbin oo waxaa dhalay cabdillahi ibnu kacbin inuu isna abi awowgiina laba kulmay waxna ka wariya oo cilmi badnaa oo dee markaa taabiciga taabiciintii dhexe markaa raggaas waa rag dee marka leega moxamed iyo macbad iyo cubaydullahi labada nin horeynu hayno way ka yaryaryiin iyo ninkaa kale midna uu dhalay ka kalena u adeeriyo isna kacabna sooba gaadhay bal intuba haddaba kitaabkana way kuba sugan yihiin intooda badanna mus bukhaarina waa la wadaagsaday bal markaa taas weeye dhibaata ma jirto markaa marka ninkii la magacaabe laakiin kolkol bay sani dhacdaa ibnu kacb ibnu malik xadiidkan iyada bal dee kol hadday markii hore shakilaan inoo horeysay cabdiraxmaan ibnu kacb ibni malik waxaan leenahay xadiidkan lacqiga waa cabdiraxmaan ibnu kacb ibni malik waayo cabdillahi waa shaki un imaka halkan cabdillahi waa shaki un bal taasba weya kole xaafid ibnu xajarna dee hortiina tahdiib ulkamaal waa kitaab ku gaabinayay dee qurtudiisu markaa kolley fawaaid badanna kuma kordhiye ayaa marka ugu dambeysa marka hore dee magacyadooday kusoo kala aroorooraane laakiin ugu dambeyn markuu halka ibniyada joogo ayaa wuxuu yidhahaa xadiidkan lacqiga asaabicda ninku waa cabdiraxmaan ibnu kacb ibni malik marka ibnu kacb labadoodun bay kuwa kalema soo geliyaan waa labada nin un iyo ninka saddexaadi u awodeerka yihiin ama midkood dhalay xadiid ka hadlaya arwaaxu shuhadaana oo isagana ibni awba timina kaas wuxuu yidhah waa cabdullahi ibnu me waa cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibnu kacbin taasba wey laakiin waxaa jirta saddex xadiis oo kale uu soo qaado xadiis waa xadiis ahayd jaariyadii dee in dhagax ku biraysay markaa neef markaas malaa dee ku dhowaa inuu dhinto oo kale kacb ibn malik baa ibnigiisa unbaa kaba warinayo musame ma ahayn xadiidkii ahaa dee man dalaba alcilma liyujaariya bihi lculamaa ee dadkii warinaya kacb ibn malik kaba mid ah kaasna ibnu kacb bay uba timi xadiidkii amaa di'baani jaa'icaani isaguna oo kacb warinayay isagana inamadiisa midkami intuba dee ibni unbaa kuba timi kolley taas oo kalena iyagoo musamaa malaa meelamay iman xaf muxajarturaajix yeelo markay noqotay maa di'baani iyo iyo bal xadiidka kale waxa weeyaan arwaaxu shuhadaa wuxuu raajix yeelay inuu cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibnu kacbi yahay kacbna uu kaba warinayo xadiidkan kale iyada gabadha iyo jaariyada iyo taasna wuxuu raajix yeelay inuu cabdiraxmaan ibnu kacab yahay bal waxaan leenahay kolkol bay yimaadeen ishtibaahu imanaya ibnu kacbun sa halkan inoo timaado laakiin maxay raajix yeelayaan kan inuu cabdiraxmaanka yahay bay raajix yeelayan xadiidkan lacqa asaabica bal waana qolooyinkaasoo bal waxaan leenahay dhammaantoodna xaafid muxajar kolkol marka taraajimta aad aad yar tatabucda taqriib markoo derajadaa hoosa ugaba dhige laakiin saa ibnu rajab leeya waa dad wada siqaada qoyskani oo kolkol bay qoys ay kaba dhigaan dee inay wada ducafay ilma zayd ibnu aslam iyo bay yidhahaan waa wada ducafo ilma kada oo isaga abahoodana caalime marka laakiin qoyskeeni waxaan leenahay waa qoyska wada siqaadkan taasi iyada waa mid oo xagga magaca xagga kalena waxaa inooguba sugan dee bal sunantii akligii ay noo socotay ee bisinkii ay noogu horreeyeenba wax kaba mid oo ah ruuxu markuu cuntadii cuno inuu iyadoo barakada cuntadu ay tahay siay noo dambeysay xadiidka uu dhowrayo ilaalinayo inaanu faraxalan inaanu tuwaal iyo waxba iskaba marin horta ilaa uu farihiisii ka muudsanayo wixii cuntee kuba harsanaa dee uu kaba cunayo taas baa iyada inooguba sugan waana in sha allahu tacaala taa tacliilkeedu way inoo dambeeyeen haddii ala yidhaaho axaadiida dambe inooguba iman doonaan arrinta inoogu suganna rasuulka ilaahay saddex farood buu kuba cuni jiray de hadday cuntadu cunto adag tahay oo cunto yaroo aada u kala daadanaysoo saddex farood waxba ka qaadaysa nin beri soconayo o kale balaa saddex farood waxba aada u qaadaya noqon barhkood baa kaba cabiraha qolada kitaabka sharxay ariskii bay soo qaadaanay marka aanay ahayn de waa sii habboonayd oo tilmaamaysay ruuxan qanaacadiisa iyo sharha la-aantiisa ama inaan ruuxun guri weyn oo dee taas aanu ahayn laakiin haddii loo baahdo kolley xadiidna waa kuba yimi haddii loo baahdo khaasatan waxaad usii jilicsan oo saddexii farood ba aan iqaadayn ama aan isqabanayn oo kala yaacay oo dee aan saddexdii wax saas soo qaadayn oo haddii dee intaa in ka badan lagu cuno iyadana dee wax madcay imaka halkan ku jirana ma jirto oo laysuma diidinba waxa weeyaan laakiin haddii dee waxyaalihii ay matalan inta badan yar roonaaye saddexoodu ay wax u qaadayeen wax dee matalan uu afkii gelin karo waa siday adabtu ahayd ama rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaaladiisii uba badnayd wey ama waxyaalaha kale axaadiisa kale inooguba iman oo kuwan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna سفyاn بن عuyeynةa عan abi الزubayr عan jaaبiri أن النabiya slى الlaهu عليه وasلم amara wuxuu amray bilcq الaصaaبiع وaصaxfati farihii iyo weelkiiba ama صafxadiiba in la leefo la murdiyo adigu safxada waa la murdiya siay noo soo socoto de wixii laga dhameeyo weeye oo hadhow biyaa inta la raaciyo meelaha lagu daadiyo inaanay kuba hadhin haddii looga aan looga dambeynayn weeye isaga ko ugu dambeeyey iyo haddii kalena dee ciddii uga dambeysay baa taa la faraya ciddii u dambeynaysa ama fara waa tan imakaan kaba soo baxnay laakiin xadiidka tacliil baa inoola socdo waqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii ayihi waa dacaamku damiirku laamaya waa cuntada kiisa albarakatu ama qeybtiisa albarakatu barakadu ay kuba sugan tahay bal lafdigu inoo soo yar socon doonaa axaadiisaan yar wadayna oo macnaha cuntadii dee kolley qeybay noqonaysaa qaybihii waxaa kaba mida intan faraa raacday ama weelka ku hadhayna qaybihii cuntaday kaba mid tahay barakadu haddaba tay ku sugan tahay inay intan hadhsan inay tahay iyo wixii a cunteen inay tahay taa ma ogidin saa daraaddeed adabkaa laba yimaada oo wixii haka tegina shaydaanna hugaba tegina dee nicmada ilaahayna siiyeyna yaanay wax meelaha lagu daadiyo noqoninba farihiina ka leefa weelkiina ka dhameeya wixii kuba sugnaa xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qala xadaثna abi qala xadaثna sufyaan عan abi zubayr can jaabirin labadii sufyaan ba xadiidka way ku kulmeen sufyaan bn cuyeynuu kaa hor ahaa kan dambana waa sufyaan الthawri can jaabirin qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslم idaa waqacat hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu oo wuxuu cunayey ay cuntadiisii kaba mid ay kagaba dhacdo dhulkii falyaakuda ha qaado falyumid ha suuriyo oo ha ka tirtiro ha ka nadiifiyo maa wixii kaana ahaaday bihaa luqmadan kuba suganaya min adan saxarkii buu noqonayaa wixii dee iyada kusoo dhegay uune dhulka kasoo raacay waa adihun yahay walyakulaha haba cuno walaa yadaca yaanu uga tegin luqmadaa lishaydaani shaydaanka yaanu ugaba tegin walaa yamsax yaanu masixin yadahu gacantiisa bilmindiiri masar iyo atwaaliya waxa yaanu kuma masixin xataa yalcaqa asaabicahu fainahu isagu laa yadri ma garanayo fii ayi طacaami cuntadiisa kee ka mid ah iyo qeybta kaba mid ah albarakatu barakada ku sugan tahay وxadثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana abu da-ud alxafariy waa imaam caabido saalixa haaqadugu dee kolley aada loo ammaanay bal dahabi dee weli ilaahay uu kaba cabiro waa cumar ibnu saacad horeynu usoo aragnay xa وxadثnii mحamed بn raafic qaala xadaثna cabdالرazaq kilaahuma can sufyaana abu da-ud iyo cabdالرazaq labadooduba sufyaan الthawri bhada اisnaadi milahu wafي xadiiثimaa labadooda xadiidkooda waxaa ku sugnaa walaa ymsax yadahu bilmindiiri xataa yalcaqaha aw yulciqaha iyo wamaa bacdahu wixii ka dambeeyey oo maxay ah fainahu laa yadri fi ayi طacaami اbaraka inta horaan xadiidkooda ku sugnayn xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can اlacmaشh can abi sufyaan can jaabirin xadiidku waa xadiidkii jaabirun markii hore abu zubayr bay ahayd imaka abu sufyaan dalxat bnu naafic ba halkiisii ku sugan qaala wuxuu ihi samictu الnabiya slى الlahu عalيه wasalam yaquulu ina shaydaana shaydaanku yaxduru waa xaadiraya axadakum axadkiin cinda kuli shayin idinkama hadhayo waa idinla socdaa shay kastoo axwaashiina kaba mida min shani shanigiisa kaba mida ayuu imanaya joogaya xataa yaxdurahu ilaa uu soo xaadiro cinda dacaami markaa cuntadiisa agteed oo waqtigaa uu cuntada cunayo faidaa saqadat hadday dhacdo min axadikum darkaa iska ilaaliya weeyo iska jira marka hadday dhacdo axadkiin alluqmatu luqmadi ay kaba dhacdo falyumid ha suuriya maa kaana biha min adan uma liyakul ha cuno walaa yadacha lishaydaani faidaa faraqa markuu cuntada dhammaystana falyalcaqa saabicahu fainahu laa yadri fi ayi dacaamihi takunu ayaanaysa albarakat waa lafdigan soo laqbeeyey وxadثna abu qrayb وإسحاaq بن ibrahima جamيعا عan abi muعaawiyaةa عan الأcmaشhi bhada اisnaadi oo maxay idaa saqadat luqmaة أxadiكم ilaa aakhiri xadiid oo maanta markii hore acmash waxaa ka warinaya xadiidka jariir imanka abu mucaawiya ka warinaya laga bilaabo eeg intii ina shaydaana yaxduru baan xadiidka ku sugnayn muxuu ka bilaabay idaa saqadat luqmatu axadikum ilaa aakhiri xadiid walam yadkur muu sheegin abu mucaawiya riwaayadiisa awal اxadiidi ina shaydaana yaxduru axadakum waa dariiqana u dambeeya duruqdii hore xadiidka jaabir وxdثnا abوbكر بن أbي شhayبةa قال xdثnا محمد بن فضyل عن الأعمشh عن أbي صالح و أbي سفyاaن markaa أعmش laba ayuu ka wada warinaya markii hore abي سفyاan b abو صالح baa kusoo biiray عن jaaبirin عن النبي صلى الله عليه وسلم في dikr الcq lakiin marka labadooda laisraaciyo محamed بن فضaylna riwaayadiisa ay tahay lacqigan ahayd faidaa farqa falyalcq aصaaبicahu intaas baa riwaayadooda ay iyagu labadooda ay markaa iyagoo wadaagsadeen bay ahayd وعن أbي سفyاaن عن jaaبr marka la eego محamed بن فضaylu riwaayadiisa acmش oo weliba abu سفyاan u sheeka acmش yahayna عan jaaبirin عan النabiي صلى الlaه عليه وسلم وdakra لqمة نaحو xadiiثihima naحو xadiiثihimaana wuxuu wadaa jrيr بن cabdحamid iyo abu mعaawiya labada xadiiثkoodii mid laba midu محamed بن فضayl wariyey ee tuleeya waxa weeyaan markay abu صالح iyo abu سفyاan wada socdaana inta lacqiga ayay ahayd riwaayadu xadiidku marka abu sufyaan keligii uu yahay riwaayada moxamed ibnu fudayl haba noqotee luqmada dhicitaankeeda iyo shaydaankaa imanayaday kumay sugnaynee luqmada dhicitaankeeda iyo intii ka dambeysay oo xadiidkaa jariir iyo lamid ah xadiidkii abu mucaawiya ayay riwaayadu ahayd laba xadiid baa inoo dambeeyo koob kooban oo macnahan u le haddii layidhah waan arki doonaa bal ta iyada inoogu sugan horta xaggan shaydaan baa soo xaadiraeedu waa digniin laynaga laynooga digayo shaydaankii oo laleeyahay bal ka digtoonaada arrinkaa u baraaruga oo dee bal waxyaalaha uu idin qurxinayo ama isagiiba uu isagu yahay waxaa dee isagii uu kuba intifaacayo iska ilaaliyo iskaba jira bisikii laba kaalaya luqmadaa dhacaysana qaataba taasba weeyaanoo haddii ay luqmadii dhacday oo aan qaadi weyno shaydaan baan ugaba tegaynaa uga tegane dee waxa weeyaan ruuxii isaga ku xambaaray oo waxaan uba qurxiyey waa mid bacd alculamaa way yidhaaheen maya waabuu cunayaa isaga taa dhacday buu cunayaa taasna waaba macno aada u daahir oo dhowba ee shaydaankii a uga tegayna qaada nadiifiya haddii aanay nadiif aqbalayna xoolihii u dhiga hadday nadiifin aqbalaysa inta nadiifsaan cuna arrinta kale rasuulka ilaahay nooguma cileeyeen waa maxaa cilo labaadba ah cuntada halkay barakadu ku sugantahay ma garanaysaan barakadana culimadu waxay yidhaaheenba waa se dee sheekhu raximah llahu tacaala u dee barakada halkan waxaan dee ruuxa nafciga ugu jiro ama taqdiyadii jirkiisi uu ku korayo ku fiicnaanayo taas waa barakadii caaqibadeeda iyo marka dambena wax dhiboo kaba yimaada laga badbaadayo daacadii ilaahay loogu xoogeysanayo waxyaalahaasay barakadu tahay cuntadna afar bay uqeybsantay wixii uu ruuxu cunay waa qeyb waxaan weelka ku hadhay waa qeyb farihiisa waxaa saarani waa qeyb wixii dhulka ku dhacay waa marka barakadaas kaa dee idin fiican ee jirhkiinana caafimaadka u ah dhibna lagaga badbaadaya daacada ilaahayna ugu xoogeysanaysaan dee waxaa inuu yahay kaa dhulka aad kaga tagteen ama weelka aad kaga tagteen eedaan kaba dhammayn ama farihiinan ee aad biyihii raaciseen ama aad cunteen ma garanaysaan miduu yahay ma garanaysaan barakana cuntadii way kuma sugantahe haddaba si aad u garataan inay barakadii aad hesheen oo barakadii aanay idiin dhaafin intaa midna ha kaba tegina dee sunnahaasna kuma dhaqma taas baa macnaha xadiidku yahay وxdثnي محمد بن xاtم وأبوبكر بن نافع العبدي قال xdثnا بهز قال xdثnا حماد بن سلمة قال xdثnا ثابت عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna إdا أkلa طعاaما لcق أصاaبعah الثaلاثة waa farhii uu kuba cunay qال أنس وxuu hi وqاaل waxaan yihi rasuulki ilaahay إdا سقطت لqمة أحadiكم فlyمid عnهa الأdى waa wixii kusoo dhegay ama raacay un walyakulha walaa yadacha lishaydaan intaasna waa intaan xadiidkii hore jaabirba kusoo aragnay waamarna eeg waa kan waxaa kaluuna amray rasuulka ilaahay an nasluta inaan murdino aan dee ka tirtirno weeye cuntadii oo wixii ku hadhay aan tatabucno ka gurano ujeedadu aan weelkii wax lagaga tegin alqascata xeedhadii ama saxnigii aan wax ku cunaynay qaala waxaan u idhi fainakum laa tadruuna fi ayi طacaamikum اlbarakatu xadiidkii hore un buu laga mid yahay inuu kaba soo baxnay bal taas wey وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثnا بhز qال xdثnا وhyb wayna khاld waayaan qال xdثnا سhayل عن أbيه عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل إdا kل أحadكم فlyلcq أصاaبع wa xadيid kalo abu هurيرة wa أxaadiiث isku mوduuca guud ahaan fainahu laa yadri fii ayatihina waa qaybaha cuntadu ajzaada cuntadu ay kaba kooban tahay kooda albarakatu barakadu ku sugan tahay ma garanaysaan وxadثnيh abubكر بن نافع qال xadثna cبدالرحمن بن مهدiي yعnي بن مهدiي qال xadثna qala xadثna حmاd بhada الاسناad isناadkuna waa isنaadkii imakaan kasoo baxnay lakiin maanta waxaa yar jira mid weeyaan oo dee xadiidkii xamaad xadiidkiisu waa kii anas buu ahaa xadiid abu hurayra inoogaba dambeeyey arrinkuna wuxuu ahaa iyadee sa daahirkii in dariiqan aan haynaa intaan xadiidka abu hurayre laba sheegin inuu sheeku soo arooriyo sababta waxa weeye dariiqan imika aan hayno ee mutaabacada ah waa xadiidkii anas weeye xamaad ibnu salama halkaasuu kuma sugnaa ee xadiidkan abu hurayre kuma sugna waa xadiid labaadkani marka waxay taasi ahayd inay dee yar kala horeeyaan oo waa tartiibataan sheekhan dee beledkeena ama sheekhan orome sheekh maxamed amiin laba yidhaah sheekh maxamed dee isagoo cali aadam qidcadiisa ka hayay kitaabkabaabay gaba dhamaatay markaa ayaa wuxuu sharaxiisa yidhi kama cabira waana cibaaro uu soo yar celceliyo waa taxriif nusaakda xaggooda kama yimi waxba yinaan taxriif odhane laakiin waxay ahayd waxaa dee taasaa tartiibta u roonayd bal markaa taasi iyadu waa mid arrin kalea jirto xadiidka iigu sugan qaala ayaa inoo taala waxaan filayaa waa idin waa taallaa waayo muslim intii ii suurtogelaysay mutuuntan haye xataa dabcadii aada nusqadii aada u saxnayd ee adabca suldaaniya la odhanayay dee boqol sano hortooda ama in horeba la madbiceyey imkaa dib loo jadiidiya xataa waa sidii kuma sugnayd waa nusqada intaan eegay sharaxa qaadiciyaad iyo sharaxa markaa nawowina waaba kan aan hayna iyo diibaajka uu leeyahay suyuudi oo kale waa nusqooyinka laba socda iyo bal kolley waxaan filayaa takmeyn fatxu mulhim iyo dhammaantood qaala baa meesha taalay cid qabatayna maan arag xasba dilaaci sheeka naftiisa kitaabkiisa dee lafdigan qaala baan yar dhicin oo muu taaban sheekan aan sheegayo sheekhan raxiqulmaktuum kale kitaabkiisan dee waxa weeyaan isa sharaxa kooban ee muslimu ku leeyahay halkan qaala keliyaa dhacday bal waxaan leeyahay walow dee nusqooyinkii aysan ku wada sugan yihiin laba nin meeshii ma jiraan cabdiraxmaan ibnu mahdi un baan haynaa ciddii hore dariiqi hore anasna waa ta aan soo maray oo bahsi ibnu asad ilcami baa ninka la simani uu ahaa isagaanu riwaayadiisii u ixaalaynayaa waana tan maanta xadiidka abu hurayre soo galay dee waxay ahayd daahirku imika halkana in la yidhaaho qaalo keliya la yidhaaho oo qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaanaa xamaadi nin labaad meeshii ma jiro oo taalo bihadal isnaadna waa isnaadkii imikaankaa isnaadka hore xadiidka hore weeye kan sokan maaha kayra anahu qaala wuxuu yihi isagu riwaayadiisa cabdiraxmaan xamaad kaba wariyey waliyaslut axadukum saxfata oo markaa riwaayadii bahsi maxay ahayd وأمرنا أن نسلط القصعة imikana مaحay tahay waa lفdigii oo siiqadii أمرka ahayd وليsلط ha murdiyo ha maسxo ha ka tirtira wey wixii ku harsanaa cunto أحadكم صحفة halkii lفdigan صحفada halkii hore qaصca kuma sugnayd qaaل waxaanu yihi في أyi طعاamiكم الbarakaة ama lfdigiis aw يubaarak laكم shaki baa kuma sugnaa kaa hore shaki kumuu sugnayn fainakum laa tadruuna fi ayi طacaamikum اlbaraka halkan isaga riwaayada cabdالرaحman can xamaad في ayi fainakum laa tadruuna fi ayi طacaamikum الbarakaة aw yubaaraku lakum cuntadiina halkay barakadu ku sugantahay ma garanaysaan amase ma garanaysaan في أyi طacaamiكum yubaarak lakum oo halkii albaraka bedelkeeda طacaamkiina ka laydin barakaynaye baraka a ka helaysaan ma ogidin intan aa ka tagteen inuu yahay intii aa cunteen inuu yahay saa daraadeed ku wada dadaalo waxba kol haddii aan cidiidin ka dambayneyn wixii dhacayna qaada wixii gacmihiina ku hadhay ka leefa wixii weelka ku hadhay kol haddii aanay laydinka dambayneyn waxba ha kaga tegina taas baa rasuulka ilah yihi wallah subxaana wataعala alى aعlam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم